ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillahi raxmaan iraxiim kulan wacan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadi haysnaayo toddobaad balba oo sabti aad maqashaan anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa barnaamijka idinla socodsiin doonta dhaqan farsamada waa injineer zaki mar kale kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka raadi haysnaay
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynaynin oo caradeena hala iseeyo isku soo noqod wanaagsanna kheyrtana dhegeysanaysa idilahaantiinba meel walba aad joogtaan barnaamijka caafimaadka raadi haysnaay toddobaadka waxaan kaga hadli doonaa doorka ardayda jaamacadda zamzam qeybta culumta caafimaadka ay ka qaateen wacyigelinta ku aadan in bulshada laga wacyigeliyo waxyaalaha dhibaatada ku keeni kara xaalada caafimaad daro ay kala kulmi karaan ayagoo ardaydani sheegay in qeybo kamid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ay ka sameeyeen wacyigelin ku aadan cudurada ka dhasha fatahaada webiga shabeelle iyo sidoo kale cudurada malaarida iyo sidoo kale waxaay sheegeen inay ka qayb qaateen wacyigelin ku aadan maalinta naasnuujinta adduunka iyo sidoo kale waxaay ka qayb qaateen gudniinka fircooniga iyagoo booqday xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada jowhar kuwaasoo hooyooyinka ay ku wacyigelinayeen sidii ay ubadka naaska u nuujin lahaayeen waxayna ugu warbixiyeen muhiimada uu leeyahay naaska barnaamijkan waxaa igu marti ah qaar ka mid ah ardayda wax ka dhigata jaamacadda zamzam qeybta caafimaadka marka hore waxaan kusoo dhaweynayaa ardayda jaamacadda oo nooga warbixinaya wacyigelinta ay ka sameeyeen gudaha magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada ee bismillah marka hore kusoo dhawow warbaahinta isnaayn
waa dhawa walaal magacayga waa nasro waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda samsam faracyada jowhar waan gartaa nasr maadaama aad ka mid tahay ardada dhigata jaamacadda zamzam wacyigelin ku aadan xaaladaha caafimaad ee ka sameysay magaalada jowhar haa waan sameeyey wacyigelin ku saabsan dhibaatooyinka ka dhasha fa- fas- fatahaadada een, sidoo kale kale een, cudurada ka dhasha fatahaadada sida een, gudniinka fircooniga een, naasnuujinta waa maasan tahay nasr maadaama aad intaas wacyigelin sameyseen ee ma tagteen ee tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ma ka sameyseen wacyigelin haa waa tagni een, sidoo kale waxaan ku wacyigelinaynaa inay biyaha hooga markay isticmaalaan inay iska karkariyaan oo meelaha wasakhada iyo een, iska nadiifiyaan Een, haddaan bal ka waran ee toddobaadka naasnuujinta maxaa bulshada iyo hooyooyinka aad ku wacyigelinaysaen waxaan hooyooyinku een, ku wacyigelin inay si joogto ah u siiyaan naas, naas, naaska ubadkooda mar walba u taaganahay wacyigelinta bulshada waxaa kaloona hooyooyinka wacyigelin- ka wacyigelinayna inay oda ay gud- ay ku gudin gudniinka fircooniga inay inay dhiig bax la kulanto inay oo dhibaato oo s- sida markay guursato ay soo gaarto inay dhalmadan ee ku dhibaatooto intaas ayaa ku wacyigelinayna sidoo kale bulshada waxaa u wacyigelinaya inay nadaafku dadaalaan ayna wacyigelinta caafimaadka caafimaadka ay qaataan ee nadaafada ku dalaa- ku dadaalaan Ee, bismillah marka hore kusoo dhawow ee warbaahinta isnaay marka xigta magacaaga waa ku dhowahay magacayga waa raaxa maxamed shariif oo dhigata jaamacadda zamzam farceeda jowar Een, waa maasan tahay raax waxaa ka mid tahay ardayda dhigata jaamacadda zamzam ee wacyigelinta ka sameeyey ee tuulooyinka hoos yimaada deegaanada hirshabeelle bal ka waran wacyigelinta aad bulshada u sameyseen maxaa ka mid ah
haa waan ka sameeyey wacyigelinta ku saabsan dhibaatooyinka ka dhashta fatahaada hubiyada iyo sida maxaa la dhihi jiray shoombiyoodka malaariyada iyo meelaha wasaqaysan wacyigelin waxaan ka sameynay ee maxaa la dhihi jiray cudurada ka dhasha biyaha ee sida maxaa la dhihi jiray shoombiyoodka ee malaariyada iyo meelaha oo maxaa la dhihi jiray oo biyaha ku raago inaysan cabin waxaa bulshada ku- aa kula talin lahaa inay maxaa la dhihi jiray oo biyaha hubiga aysan markay soo qaadanayaan ee iskarkaryaa aysan cabin ee waan gartay maxaa kaloo aad ka qayb qaadateen sidoo kale waxaa ka qayb qaadanay fat- ee, toddobaadka naasnuujinta sidoo kale waxaan ku- waxaan ka qayb qaadanaynaa toddobaadka naasnuujinta waxaan hooyinku wacyigelin lahaa inay joogto u- u siiyaan naaska ubadkooda waxaan mar walba u taagannahay wacyigelinta bulshada ee waan gartay ma jiraan waxyaalo kale aad ka qayb qaadateen kaloo ka qayb qaadanay ee joojinta gudinta fircooniga ah waxaan tagnay kaamo ku yaalo magaalada jowhar waxaan hooyinku wacyigelinaynaa inaysan gudin gudinta fircooniga ah gabdhaha waxaan hooyinka wacyigelinaa inaysan caruurtooda aysan gudin gur- gudinka fircooniga ah waayo waxaa- waxaa- maxaa la dhihi jiray dhibaatooyin fara badan ayaa laga dhaxlaa sida dhiigbaxa sida guurka iyo dhalmada hay ugu dambeyn maxaa bulshada ugu baaqaysaa iyo hooyooyinka waxaan uu baaqayaa hooyinka soomaalida inaysan gabdhahooda aysan gudin gudinka fircooniga ah Een, dadka sidoo kale waxaa uu baaqayaa dadka degan hareeraha hubiga inaysan cabin biyaha hubiga ayagoon iskarka karin inay talooyinka caafimaad ay qaataan waxaa ku wacyigelin lahaa bismillah marka hore oo ku dhawaa raadiya snaai aniga uu magacayga yahay sid cali nuur kana mid ah ardada jaamacadda zamzam ee faraceeda jawaar haddii aan ka bixiyo warbixin waxay u socdeen laba shaqo oo kala duwan tiimka agricultureka shaqadoodu waxay ahayd inay indhendhayaan ee ay aadaan beeraha fatahaada saameynta ay ku yeelatay iyo dalagii ku waxyeeloobay sidoo kale inta tiimka ugu weyn oo ah tiimka health tenniska annagoo ka koobneen arday iyo macalimiin iyo takhaatiir caafimaad oo gobolka halkaasi ku qaadnay ololo caafimaad annaga oo kala hadlayna bulshada marka hore inaan bulshada ka wacyigelino cudurada ka dhasha ee, biyaha cudurada ka dhasha biyaha waa iska farabadan yihiin waxaa ka mid ah cudurada koleeraha oo kaleentood iyo malaariyada oo badata sidoo kaleentood waxaan halkaasi geynay daawooyin kuwaasi oo ah daawooyinkaas oo ugu talagalnay dadka bulshada beexaha ah, wax farmashiya ama goob caafimaad oo weyn oo dawooli karta baahayaha bulshada ay qabto sababtoo ah bulsho meel wada degan oo wax walbaa imaan karo waxay u baahan karaan goobo caafimaad ee ka heli karaan bukaan jiif iyo bukaan socod labada outpatient ah haddii aan kusoo koobo daawooyinka clera iyo annagoo qaadnay waxyaalaha asaasiga caafimaadka sida sida blood pressureka iyo dadka anigoo ka ogaanaynay hab heerka nafaqada caruurta halkaasi ku nool iyo daawooyin aan ugu talagalnay bulshada halkaasi joogta inaan gaarsiino tala iyo wax walba isugu soo daray bukaanadii oo halkaasi ku noolaa la siiyey talooyin caafimaad kuwaasoo ah si ay ugu hortegi karaan khataraha cudurada faafa kana dhasha biyaha sidoo kaleentood waxaa halkaasi ah, bulshadaasi kula talinay inay ka taxadaraan cudurada biyaha ka dhasha si bulshada ay u nabad gasho ee, bulshada nabadgalkeedan waxaa ka mid ah in caafimaadka bulshada waxyaalaha dhibaateynaya in laga hortago ka hortagu wuxuu ka wanaagsan yahay ka dabatag ama daaweyn soo sidaas darteed ah waxaa halkaasi ugu tagnay inaan daaweyn u gaarsiino intii ardada ee jaamacaddii ugu tala gashay oo halkaasi un gaarsiinay baaritaano la geeyey dhakhaatiirtii ugu oo ugu magac dheerad gobolka halkaasi ay tageen iyo khubaro caafimaad oo kusoo takhasusay sida xakameynta cudurada faafa iyo ka hortagooda intaba halkaasi tuuladaasi waxaan ku waxaa inagu dhiirigeliyey waxaa idinku dhiirigeliyey hadday tahay su-aashiina waxaa inagu dhiirigeliyey dadka waa dadkeeni deegaanku waa deegaankii aan waxa u baranaynay bulshadana waa bulshadii aan rabnay inay noqdaan bulshooyinka ugu caafimaadka sareeya sababtoo ah naba caafimaad qabka bulshadaasi waa waa waxa aan cilmiga u baranayno annaga cilmiga keliya looma barto inaad wax ku hesho waa inaad mutadawaacnimada ugu shaqaysa bulshadaada kana digtaa una sheegta bulshada waxyaalaha ay dhibsanay waxyaalaha dhibka u keenayo inay ka taxadaraan in daawooyin inta karaankeenaha aan u geynay mana noqon doonto insha allah markii ugu horeysay ee halkaas aan tagno iyo markii ugu dambeysay laakiin waxaan jecelnahay inaan mar walbaba baahiyaha tuulooyinka ka jira inaan booqano wacyigelino daawo wixii laga maarmaan ah oo emergency ahne aan hore ugu qaadno si bulshadeena ay u noqoto bulsho leh khibrad caafimaad og khataraha ka dhalanaya biyaha iyo cudurada faafa sida loo yareeyo loogana hortago oo hadday tahay su-aashaada ma jiraan cuduro u badan u baahan wacyigelin ay sameynaysaan bulshada haa cudurada wacyigelinta u baahan waxaa weeye wax kowka ah cudurada biyaha ka dhashtoo kaleento koleeraha iyo tyfodko kaleentood bulshada aada iyo aada uga cabanayaan iyo malaria cudurada ugu badan ee hadda cabashadooda ee sidaas ugu badneyd waaye dadka waaweyn iyo caruurta oo koleeraha saaid ku ah iyo sidoo kaleento nafaqa darada oo deegaan biyuko biyobaxa ku fakatay haddana bulshadeedu aynan lahayn wacyigelin toos ah in bulshadaasi laga wacyigeliyo wax walba oo dhib u geenaya waxaanu u baaqnay bulshada deegaanka beexaaw inay ka taxadaraan cudurada faafa ee ka dhasha biyaha sababtoo ah waxay diris leeyihiin biyihii biyihii webiga haddii uu baaho oo fataho oo tuuladii agaheeda soo galo waxaa imaanaya cuduro oo bulshada hore u qabi jirin ama cuduro jiri jira laakiin markaasi aan badnayn oo kiisaskooda iska yaraa laakiin markay bulshada biyaha kusoo dhawaadaan cuduradii ay badan karaan in biyihii oo kaleento la iska nadiifiyo inta aan la cabin ka hor in ay isticmaalaan biyo nadiifiyayaasha iyo waxyaalaha waa si fiican ay talada inooga qaateen waxaan rajeeyeynaa bulshada in ay talooyinka caafimaadka inay si toos u qaataan
guud ahaan dhegeystayaal intasin kusoo gabagabeynaya barnaamijka caafimaadka tan intaan ku kulmi doonno nabadgelyo
hla